soo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkuran waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo ka jawaabay amarkii ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo ah in dib u dhis lagu sameeyo dugsiga sare hoose nusrudiin ee degmada jalalaqsi gudoomiyaha gobolka banaadir oo xarigga ka jaray wadada laamiga ee soobe oo dib u hayn lagu sameeyey oo la dhammaystiray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kormeer ku sameeyey qaar ka mid ah wasaaradda koonfur galbeed soomaaliya soomaaliya iyo midooda yuruba oo ka wada hadlay khilaafka dastuurka warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan maraykanka oo xamaasad u jeediyay digniintii ugu dambaysay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan isigoo faahfaahsan wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa ka jawaabay amarkii ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo ah in dib u dhis lagu sameeyo dugsigii sare hoose ee nusrudiinkaas oo ku yaala degmada jalalaqsi maxamed saleebaan ayaa warkani inuu faahfaahinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada hibaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir oo fulinaya amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay duqa degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan yuusuf nuux dhure oo ay isku fasal ahaan jireen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud isla markaana dhowaan madaxweynuhu amray wasaaradda waxbarashada in dib u habeyn lagu sameeyo iskuulka nasruuddiin oo horey loo dhihi jiray dugsiga hoose iyo dhexe ee degmada jalalaqsi wasiirka waxbarashada soomaaliya oo sidoo kale kulankan uu ku wehelinayay wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle siciid camalow ayaa yuusuf ka dhegaystay xaaladda dugsiga nasrudiin iyo dib u habeynta lagu samayn karo kulanka markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle siciid camalow waxaana uu sheegay in si deg deg ah looga shaqayn doono dayactirka iyo dib u dhiska dugsiga nasrudiin
waxaa garabkayga taagan duqi magaalada jaalaqsi yuusuf nuuxu dhure oo aada idaacada ka maqasheen madaxweynaha jamhuuriyadda his excellence doctor xasan sheekh maxamuud inay galaasmeydna ahaayeen iskool ku yaalo deegaanada hirshabeelle degmada jaalaqsi ee nasrudiin la yiraahdo ka hadlay maantana soo booqday wasaaradda anigana anigoo joogo deegaanadii hirshabeelle u imid inaan maaragtay arrintaa xalkeeda gaarno kulan aan yeelanay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka his excellence faarax sheekh cabduqaadir iyo yuusuf nuuxu dhure oo isna ka yimid magaalada jaalaqsi iskoolkaas dowladda hirshabeelle muhiimu u yahay waxaana ku jiray muxuu ahaay dayactir inkastoo dayactirku yaraa hadda waxaan insha allah injineerada dowladda hirshabeelle u qaabilsan iskoolaadka ayaa tegi doono iskoolka nasrudiin waxay ka keeni doonaan warbixin kadibna insha allah dayactirkii uu iskoolka u baahnaa oo uu madaxweynuhu wasaaradda waxbarashada u dhiibay ayaan fulin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo dhanka kale yuusuf nuux dhure oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka codsaday in dib u dhis lagu sameeyo dugsiga ay mar wada dhigan jireen yaraantoodii ayaa aada u soo dhaweeyey dadaalada dowladda ee ku aadan dib u hagaajinta dugsigii hore ee jalalaqsi bismi illaahi raxmaani raxiim maanta waxaa sharaf weyn noo ah annagoo ku sugan wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo hiddaha tacliinta sare waxaan maanta sharaf leh aan la kulannay wasiirka hirshabeelle wasiirkii waxbarashada federaalka iyo wasiirro kale oo iyo agaasimayaal badan oo meesha kula kulmay oan u mahad celinaa inay amarkii aan u nimid oo madaxweynahan ay fuliyeen arrintii iskuulkaan u imidna laga aqbalay madaxweynahan amar ka bixiyey la ogolaaday wasiirkana iyo wax dhammaanna aan u mahad celinaynaa si sharaf leh waana ku mahadsan yihiin hirshabeellena iyo innaga iyo injineeradii kalena inaan baxno oo iskuulkii aan tagno oo baarta oo soo qiimayno oo wixii xaaladda soo ogaanana amaraana lagu siiyey intaasna waa fulinaynaa aniga wasiirka hirshabeelle ayaa israaci doonna amar lagu bixi wasiirka nagu siiyey inay israacno oo meeshii tagno injineer badweyne jirna la keeno oo mudhaan diyaaradna ka dhacno oon tagnaan aan rajaynayna insha allah waxaanu ku mahad celinaynaa ogolaanshihii iyo wixii nalaga ogolaadayna waa ku mahadsan yihiin dhammaan madaxdoo dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xarigga ka jaray wadada laamiga oo soobe oo dhismihiisu la dhammaystiray liban cabdi ayaa muqdisho ka soo diray
ما شاء الله mahadsanidii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa maanta xariga ka jaray wadada kilomitr 5 soobe ee degmooyinka wadajir iyo hodan oo dib dayactir degdega lagu sameeyey maalmihii lasoo dhaafay wadadan oo ah wado muhiim ah oo isku xirta degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka banaadir ayaa dhismaheeda waxaa iska kaashaday dowladda hoose ee xamar iyo shirkadda docol munaasabad kooban oo lagu qabtay isgoyska soobe ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab waxa uu ka sheegay waddadan inay tahay mid casri ah oo la jaan qaadaysa caalamka maadaama loo sameeyey biyo mareenno waxaa ilaahay mahaddiisa in maanta aan xariga ka jarnay waddadii si casri ah oo sidii hore ka wanaagsan ka taya badan loo dhisay waddadan zoobe markaan milicsanno dhibaatadii ku dhacday iyo sida ay burburka weyn uu usoo gaaray waxay tis- tusaale weyn u tahay sida wadooyinkeenna ay ugu nugul yihiin burburka iyo musiibooyinka iyo sida ay laga maarmaan u tahay marka la doonayo in la dhiso waddada ka fiirsasho weyn in loo baahan yahay iyo in aada iyo aada si taya leh oo taxadir leh oo kormeer leh oo isla xisaabtan leh oo ballanqaad iyo damaanad leh loo dhiso waddada maxaa yeele roobaa da-ay caawa laamiyaa ku burburay macquul maha roob waa da-aa biyo meel waa geli kariyaa laakiin roobkii dee laamigii u burburiyey arrin mirig mataqaanaa warkaas caasimadda kasoo noqnoqon jiray waa inay meesha ka baxda haddii la yidhaahdo waddadan soobe oo ah waddo halbowle ah oo magaalada muqdisho ku taalla ayaa ku burburtay roobab ka da-ay magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir munaasabadda waxaa uu ka sheegay in gobolka banaadir uu dadaal weyn ugu jiro sidii loo dhisi lahaa waddooyinka burbursan waddooyin horlana loo hirgelin lahaa yaa soo socota waxaanaga sugi doontaa waddooyin fara badan ay uga horeeyaan waddooyinka nasiib bondo tan banaadir debka iyo shaqaalaha inaan xariga ka jari doono haddii ilaah yidhaahdo waxaasoo dhan iyo waddooyinka shaygaani ay noo socdaan dhismooyinkaas iyo adeegyo kale ee la xidhiidha caafimaadka iyo waxbarashada iyo bilicda magaalada haddii ilaah yidhaahdo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ugu baaqay shacabka muqdisho inay dadaal u galaan waddooyinkii loo dhisay inay ilaashadaan inaan marka ilaashano oo aan dayac ka ilaashano nadaafadeeda aan ku dadaalno ayaan ugu baaqayaa shacabka magaaladan iyo ganacsatada waddadan maanta la dhisay ee hirgelisay shirkadda docol ayaa ah wadda si hagaagsan loo hirgeliyey oo loo sameeyey biyomareennadii xirnaa ee awal biyaha ay fadhiisan jireen waxaana la filayaa markay roobabka waaweyn ka da'aan magaalada muqdisho inaysan mar dambe dib u soo laaban biyo fadhiisimo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kormeer ku sameeyey qaar ka mid a wasaaradaha koonfur galbeed soomaaliya saraaji isaaq ayaa beedhibo warkaana ka soo diray madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa maanta kormeeray qaar ka mid a wasaaradaha koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne laftigareen ayaa kormeerkiisa ku bilaabay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda imaan cali cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud madaxweyne laftigareen ayaa kormeer ku kala bixiyey dhammaan xafiisyada wasaaradda isagoona ka xog wareystay howlwadeenada wasaaradda wasiir imaan cali cabdi wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ugu warbixiyey guulihii la gaaray caqabadaha jira iyo qorshayaasha sanadada soo socda u degsan wasaaradda intaasi kadib madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa kormeeray wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey agaasimaha guud ee wasaaradda madaxweyne laftigareen ayaa warbixino kala duwan ka dhegaystay madaxda wasaaradda iyo shaqaalaha ama agaasimo waaxidada wasaaradda iyagoona warbixin guud ka siiyey adeegyada bulshada ay u hayso wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed kormeerka oo wakhti badan qaatay markii uu soo cidlaaday kadib waxaa warfideenka la hadlay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya maxamed deeq bandhow madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigaren oo ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta kormeer shaqo ku sameeyey wasaaradaha kale ah wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka gaar ahaan xafiiska mashruuca s f s r b oo runtii shaqo wanaagsan ka socota madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigaren oo u guurgelayay shaqooyinka wasaaradaha ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeerkiisii ugu horeyn wuxuu ku bilaabay wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha ee dowladda koonfur galbeed halkaas ay kusoo wada dhaweeyeen wasiirka wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha wasiir imaan iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda wasiir nasra soo dhaweyntiis kadib madaxweynaha ugu horeyn wuxuu kormeerkiisa ku bilaabay xafiiska wasiirka tamartii kheyraadka biyaha oo runtii xog wareeshi ku saabsan baahiyaha biyaha sidii loo heli lahaa xal waara loona heli lahaa waro iyo ceelo xaqabtiri kara baahiyaha bulshada reer koonfur galbeed madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu kormeerkiisu kusoo maray guud ahaan xafiisyada wasaaradaha waaxyada isagoo warbixin guud kasoo wada dhageystay dhammaan shaqaalaha wasaaradda sidoo kale madaxweynaha oo wata kormeerkiisii ayaa soo maray wasaaradda xanaanada xoolaha oo runtii halkaas uu kusoo dhaweeyey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha madaxweynaha oo wata kormeerkiisii markuu tegay wasaaradda xanaanada xoolaha halkaasi kula kulmay shir ku saabsan soo bandhigida adeega muhiimku ah shacabka dhaqda xoolaha deegaanada koonfur galbeed iyo sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada caafimaad iyo sidoo kale sidii loo dhaqdo xoolaha madaxweynaha oo mid mid u dul istaagay sidoo kale xafiisyada wasaaradda ayaa warbixin guud kasoo dhageystay shaqada ka socota wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda koonfur galbeed ugu dambeyn madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigaren ayaa soo maray wasaaradda beeraha iyo waraabka kheyrteedii mashruuca s f s r b oo runtii loogu talagalay biyo xireenka iyo horumarka wax soo saarka biyaha madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay shaqaalaha mashruuca halkaasi ay kusoo bandhigayeen sidii loogu heli lahaa xal waara biyo xireenka iyo sidoo kale horumarka wax soo saarka biyaha madaxweynaha ayaa bowaadiyey shaqada wanaagsan ay u hayaan shacabweynaha soomaaliya iyo midooda yurub ayaa ka wada hadlay khilaafka dastuurka cali aadan ayaa inoo faahfaahinaya ku-silaha madaxweynaha soomaaliya ah guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka cusub ee midooda yurub u qaabilsan soomaaliya ambasador francesca de mauro iyo ku-xigeenkeeda karen gat ruter kulanka ayaa looga hadlay xoojinta iskaashiga iyo wada shaqeynta ka dhexaysa golaha shacabka ee baarlamaanka iyo midooda yurub gaar ahaan arrimaha la xiriira dib u eegista dastuurka iyo sidoo kale shuruucda muhiimka ah ee hortaalla golaha shacabka safiirka cusub ee midooda yurub ee soomaaliya ayaa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxay kaga mahad celisay shaqada guddoonka baarlamaanku ay u hayaan dadka soomaaliyeed waxayna bogaadisay dadaalada golaha shacabka ee ku aadan ansixinta shuruucda muhiimka u ah dowlad dhidka soomaaliya waxaana sidoo kale ay caddaysay in midooda yurub uu diyaar u yahay inuu si dhow ula shaqeeyo dowladda federaalk soomaaliya ee golaha shacabka si loo xoojiyo taageerada siyaasadeed iyo tan farsamo ee midooda yurub uu siiyo soomaaliya ku-simaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa waxa uu tilmaamay in golaha shacabka ay ka go-an tahay meelmarinta shuruuc muhiim u ah dowladdiska soomaaliya iyadoo sidoo kale uu sheegay inay diiradda saarayaan dhamaystirka dastuurka oo isagu weli ay ku kala arduwan yihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka madaxtooyada soomaaliya iyo qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka waxaan weli furmay sidoo kale kulamadii baarlamaanka soomaaliya iyadoo ilaahay haatan aan la ogeyn sababta uu xiran yahay baarlamaanka soomaaliya waxaa horey loo qorsheeyey in dabayaaqadii bishiina dhaaftay ee agost la furo kalfadhiga baarlamaanka balse ma suuro gelin iyadoo dalku uu ku jiro marxalad xasaasiyana lama oga sababta uu xiran yahay baarlamaanka soomaaliya halkaad naga dhegaysanaysaana waa reedow joor markana warka dibadda ururka xamaas ayaa sheegay in ay maraykanka ka heleen siyaal la soo marsiiyey dhexdhexaadiyaasha ku saabsan sidii xabad joojin loo gaari lahaa khaza bayaan ka soo baxay maraykanka ayaa donald trump oo ugu yeeray digniintii ugu dambeysay xamaas ee ku aadan inay aqbasho heshiiska lagu sii deynayo lahaastayaasha israa'iil sida ay sheegtay warbaahinta israa'iil soo jeedintii ugu dambeysay ayaa ah in dhammaan afartan isdeed ruux oo lahaystaal ah oo ay intooda badan ay dhinteen la sii daayo maalinta ugu horeysay xabajoojinta si loogu bedelo kumaan maxaabiista falastiiniin ah waxaa sidoo kale la rajeynayaa wadahadalka ku saabsan joojinta dagaalka israa'iil ayaa la sheegaya in ay si dhaba ugu fiirsan doonto qorshahaasi dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaari waanaga intaa warka waxaa idin akrinayay anigoo cabdiqaadir maxamed dimaana cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kulanahay redow jowar sidaas iyo nabadgelyo